agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka dowlad goboleedka jubbaland ayaa degmada dhobley ee gobolka jubbada hoose ka daahfuray tababar la xiriira wadahadalka nabdoon tababarkan ayaa waxaa kasoo qayb galay maamulka degmada odayaasha dhaqanka iyo bulshada qeybaheeda kala duwan ee degmada dhobley ee gobolka jubbada hoose gudoomiye ku-xigeenka degmada dhobley mukhtaar maxamed sahal iyo agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka dowlad goboleedka jubbaland cabdulaahi cabdiqaadir aadan qanuuni oo madasha ka hadlay ayaa si wada jir ah u faahfaahiyey tababarkii iyo waxyaabo la xiriiray wasaaraddeena cadaaladda ee jubbaland ay wado in muddo ana ay soo waday maanta ay tahay sida ay sheegeen socodka saddexaad waxaan filayaa dadka hore wax ugu bartay muxuu ahaaye seminaarka la siiyeyna inay joogaan oo ay ka faa'iidaysteen dadka ku cusubna kolley haddunbay ayagana ka qayb qaadan doonaan saan jecelahay waxaa aada iyo aad annaga muxuu aha degmada dhobley haddaan nahay farxad weyn noo ah in wasaaradaha jubbaland ay mashaariic iyo howlo fara badan ay ka fuliyaan degmada dhoble aada iyo aad baan usoo dhaweynaynaa wasaaradaha imanaya ee ka howlgelaya ee mashaariicda ka fulinaya ee dadka baraya sida maamulka iyo muxuaha howlaha wasaaradaha ay u socdaan aad baan ugu faraxsanaa annaga maamulka degmada haddaan nahay aada iyo aad baan usoo dhaweynaynaa mashruuca isaga ah waxaan aada iyo aad muxua ugu mahad celinayaa khayr iyo xasanaad allah ka siiyo sheekh maxamed siraaj oo si fiican noo wani wacdiyey inta hadda barnaamijka uu inoo furayey waana aada u qiimo badan oo wanaagsan oo diini ah noo soo jeediyo asagana maxaa ajri xasanaad allah ka siiyo annagana kuwa qaata allah naga dhigo haddaannahay wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka jubbaland sharaf iyo karaamay noo tahay in lanagu soo dhoweeyey degmada dhobley wasaaraddu dhobley waxay ka dhigtay magaaladii labaad waxa way kismaayo ku xigta xagga hadday noqoto tababarada iyo aqoon isweydaarsiga horumarinta bahda cadaaladda iyo garsoorka waxawy jubbaland ay muhiimad gooni ah degmada dhobley ra-aanti siiso wasaaradda cadaaladda waxay u xilsaaran tahay dowladda horumarinta adeegyada cadaaladda ayay u xilsaaran tahay iyo arrimaha dastuurkaba waa ogtihiin sanadkii lasoo dhaafay halkaanayna waxaan ku galnay doodii dastuurka soomaaliya siduu kale ahaa iyo reer dhobley laga wacyigeliyey taa iyo tusaale ay ku darsadeen dastuurka dalka iyo ka jubbalandba sidoo kale cadaaladda iyo horumarinteeda cadaaladdu waxaa ka warqabtaan inay laba qayboodba tahay qaybta loo yaqaano garsoorka caadiga ee gudoomiyihii maxkamadda loo yaqaano garsoor dhaqameedka soomaalida aan caad ku nahay odayaasha dhaqanku ay hormuudka u ahaayeen dhalinyarada iyo haweenkuna ay dowr ku leeyihiin wasaaraddu marka waxay rabtaa inay hormariso dhammaan adeegyadii cadaaladeed ee waxaa weye garsoorka caadiga aha iyo garsoor dhaqameedka tababarkan wuxuu ku saabsan yahay marka in la barto farsamooyinkii xalinta khilaafaadka run ahaantii barasho kuwan lama bilaabaye khibraddii odayaasha iyo dhalinyarada iyo bahda cadaaladda oo iskaashanaysa qaybaheedii kala duwanaa run ahaantii iskaashanaysa ayaynu maalmahan soo socda saddexda cishay soo socota insha allah tabarka tacala maanta laga bilaabo halkan ku lafaguraynaa